أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus aa kaidiin haysa kuwada ugu doorkaroon waxaa ka mid ah askar ka tirsan xabashidii ethoobiya ayaa waqtiga dhaawaca ku noqday qarax saaka ka dhacay magaalada baydhabo xildhibaan iyo askar ka tirsan murtadiinta ayaa dhimashihii dhaawaca ku noqday howlgallo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wasiire iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlada gaana ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas wilaasyaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taiba kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta tahriibyaal etoobiyaan ayaa dhintay kadib markii ay cilad ku timid doontii ay la socdeen mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaasyaamiga ee galgaduud ayaa kormeeray madaarista qur-aanka kariimka ee degmada xiindheere ee wilaayadaas wilaasyaamiga ee baay ayaa dowladdiina usoo gabagabaysay ardayda mid ka mid ee macaahidda ka furan degmada bolofulay ee wilaayadaas ardayda madrasada salaxudiin al ayuubi ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow ee wilaasyaamiga ee bokool يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo jimcaha taariikhna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha safar sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan askar ka tirsan xabashidii ethoobiya ayaa baktiya dhaawac ku noqday qarax saaka ka dhacay magaalada baydhabo ciidamada mujaahidiinta waxay saaka qarax la beegsadeen koontaroolka askarta xabashida ethoobiya ee laboorka magaalada baydhabo qaraxaasi waxaa ku baktiyey laba askari ethoobiyaana waxaana ku dhaawacmay hal askari oo isla etoobiyaan ah sidoo kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee ceel mashruuc ee degmada qansax dheere sidoo kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan murtadiinta oo ku taala magaalada baydhabo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex murtad oo laba ka mid ay ahaayeen askar halka midka saddexaadna uu yahay xildhibaan ka tirsan maamulka ridada koonfur galbeed murtadkaasi oo lagu magacaabo axmed tuke dhanka banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay kamid u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay gudaha degmada yaakshid ee magaalada muqdisho waxaana kaminkaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen bar koontarool oo maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin agaarka xarunta wasaaradda gaashaadhigga ee magaalada muqdisho dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen fariisiin murtadiinta ay kaga sugayihiin deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah wasiire iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda gaana ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen abusheeba ugu yaraan laba wasiir iyo lix qof oo kale oo ay mas-uuliyiin ku jiraan ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka gaana ee galbeedka qaaradda afrika wasiirka gaashaandhigga gaana ninka lagu magacaabi jiray edward omane buama iyo wasiirka deegaanka ibraahim murtala maxamed oo ka mid noqday sideed qof ee saarnaa diyaaradan kuwaasoo dhammaantood oo ku nafwaayey shilkaasi sida uu xaqiijiyey madaxa shaqaalaha madaxweynaha gaana militariga gaana ayaa sheegay inay waayeen xiriirka ay la lahaayeen diyaaradan oo nooceedu uu ahaa kuwa qumaatiga u kaca zed sagaal taasoo kasoo duushay caasimadda akra kuna sii jeeday magaalada abuwaasi oo ah magaalo macdanta laga qodo oo ku taala koonfurta gaana julius debrahan oo ah madaxa shaqaalaha ayaa sidoo kale xaqiijiyey in alxaaji moxamed minuru limuna oo ahaa kusimaha isuduha amniga qaranka gaana samuel serbonga oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga national democratic congress iyo samuel abugoya oo ahaa musharaxii hore ee baarlamaanka ayaa iyaguna ka mid noqday mas-uuliyiintii ku geeriyootay shilkaasi shaqaalihii diyaaradda oo iyaguna ahaa saraakiil ciidan ayaa ku nafwaayey shilkan oo lagu sifeeyey inuu ahaa mid ka mid ah musiibooyinkii dhinaca hawada ee ugu xumaa ee dalka gaana soo mara muddo ka badan toban sano warbaahinta dowladda gaana ayaa sheegtay in diyaaradan inta badan loo isticmaalo daabulka iyo daadgureynta caafimaadka muuqaal laga soo duubay goobta shilku ka dhacay ayaa muujinayey sida baaxadda leh ee diyaaraddu ay u burburtay jasaaka allahu kheyran walaalka abuushiiba wilaal saamiga hiiran ayaa soo bandhigtay askari taa'iba kaasi oo kasoo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen cabdiqani maxamed cabdi xuseen aadan waa askari taa'ibah oo in muddo ah ka tirsanaa murtadiinta gaar ahaan qaybta milatariga laguna soo tababaray dalka eritereya waxauna kasoo howlgalay degmada balcad iyo deegaanka xawaadley oo ka wada tirsan wilaayada shabeellada dhexe askarigan taa'ibka ayaa isagoo wata qoriya ee kee afartan iyo toddoba ah iyo booshkiisa isku soo dhiibay wilaayada hiiraan waxaana lagu soo bandhigay degmada buqa qable isagoona ka warbixiyey muddadii uu ka tirsanaa murtadiinta iyo xaaladii uu ku sugnaa waxauna dhanka kale baaq towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka ridada cabdi xuseen aadan cali hiiraan waxaan ku beeray labada kun labaatay labada dhammaadkeeda dalka litiriya muddo hal sana ayaa kusoo qaatay kadibna waa lay keenay xamaraa lay keenay kadibna waxaa la aaday balcad yaa idin tababaraya imise ayuuna tababarka idin socday waxaanu tababaraya litiriyaan waxaanu socday sanad kaamil ayuu socday kadibna waa noola keenay xamaraan noola keenay xaggee ka soo shaqaysay waxaa kasoo shaqeeyay degmada balcad ilaa xawaadle intaas ayaa ka shaqeeyay waxaa dantii anina jooskeyda ayaa kusoo qaatay inaa maaragtay kasoo dhammaado aniga jooskeyda iyo fikradeyda anan la leemaaday wax igu maaragtay igu soo tashkiiliyey ama maaragtay idhahay ma ka bax anaa jooskeeda hadda ugu imaaday alxamdulilah walaa si gacan furnaya lagu soo dhawey ilaa haddana waa si gacan furnaya hadda ku jooga meel walba ku aadooya inay maaragtay dadka kaleo walaalay maaragtay waxyaabaha hadda ku socda inay kasoo noqdaan ayagoo maaragtay la qasbeyna inay kasoo noqdaan ayaa rajeynaya baaqogu dira inaa mustaqbalkeeda hore ugu sii socdo hadda ayaa u baahanaya wax dhibin ma jiro alxamdulilah sida hore midiyo xurmadeeda hadda waa haystaa meel walba waa aadi karaa meeshaa doona muddooyinkii dambe waxaa sii korortay tirada askarta taa'ibintaha ee isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani tahriibyaal etoobiyaan ayaa dhintay kadib markii ay cilad ku timid doontii ay la socdeen sida warbixintan inoogu eegaya walaalkeena abuuxasaan inta la xaqiijiya ugu yaraan toddoba tahriibayaal ah oo ka soo jeeda dalka itoobiya ayaa dhintay halka dad kale oo badanna ay soo wajahday xaalado caafimaad oo aada u daran kadib markii dooni ay la socdeen ay kula cilladowday xeebaha dalka yeman warbixin ay sii daysay waxay ugu yeeraan hay-adda socdaalka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaana i o m ayaa lagu sheegay in doonida qarribantay ay kasoo shareecatay xeebaha magaalada boosaaso ee gobolka bari hay-addaasi waxay warbixinteeda ku sheegtay in doontaasi ay saarnaayeen laba boqol iyo konton qof oo tahriibiyaal itoobiyaan ah kuwaasoo la filayay inay socdaan afar iyo labaatan saacadood oo safar badda ah balse qorshahan ayaa si deg dega isku beddelay markii ciladi ay la kulantay doonida waxayna dhalisay in safarka uu qaato muddo hal toddobaad a intii ay doonidu safarka ku jirtay waxaa dhintay sida ay hay-addu sheegtay ilaa toddoba qof oo kasoo jeeda itoobiya waxaana isbuuc kadib doontu ay ku xiratay xeebaha magaalada carqa ee dhacda koonfurta waddanka yeman waxay tani kusoo beegmaysaa xilli maalmo ka hor meedadkooda la helay konton iyo afar qof oo tahriibayaal ah oo ka yimid itoobiya kuwaasoo doonadii ay la socdeen ay kula degtay xeebaha yeman wararkii ugu dambeeyey ayaana dhimashada gaarsiinaya sagaashan iyo laba xubnood jasaaka allaahu kheyran walaalka abuuxasaan mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaasaamiga ee galguduud ayaa kormeeray madaarista qur-aanka kariimka ee degmada xiindheer ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkee nuur cali warsame abuusheeba guddi ka socda maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud oo dhowaanahan kormeer ku mariyey degmooyin iyo deegaano wilaayada dhaca ayaa soo gaarayay degmada tana xiindheere waxaana uu kulamo gooni-gooni ah la qaatay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka iyo waalidiinta ardayda dhigata madaaristaasi markii lejinada ka socota maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud u kuurgashay tacliinta ka socota madaarista qur-aanka oo ay wax badan ka ogaadeen heerka ardayda ay marayaan ayaa waxay kulan ballaaran isugu yeereen macallimiinta madaarista qur-aanka iyadoo loo bidhaamiyey natiijadii ka soo baxday booqashadaasi waxaa macallimiinta lagu buraarujiyey muhiimadda ay leedahay isku xidhnaanta macallimiinta iyo waalidiinta taasoo ku hagaagaysa barashada qur-aanka ee ardayda nadaafadda madaarista iyo tan ardayda in si gaar ah loo kontaroolo macallimiinta in iyagu laftooda aqoontooda ku ruqaadaan iyo qodobo kale oo kuwaas ku muhiimsan ayaa la iskula soo qaaday jalsadaasi haddaba markii kulankaasi soo dhammaaday waxaa idaacadda islaamiga landulus u warramay qaar ka mid ah macallimiinta iyagoo bogaadiyey kulanka ay la yeesheen lajinada ka socotay maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud awalan waxaan joogaa degmada xiindheere ee ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud waxaa la kulannay rag ka mid a ducaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo waday xamlo loo yaqaano xamlatun cinaaya litacdiimi alqur'aan alkariimi wa ahli runaantii mugi hore walaaluhu waxay sameeyeen madaarista ayay maaragtay tadaakhuleen oo mihii imtixaano ka qaadeen hadday taa xagga falbarka hadday taa xagga xifdiska qur-aanka kariimka nidaamyo badanay kala wareegeen jazaahum allahu khayran wixii mulaaxadaada waa ay aruuriyeen walaaluhu waana ay noo sheegeen hadda ninka iskugu kaayan waceen ka macalimiin ahaan marka alxamdulilah rabbilcaalamiin walaaluhu hadda mulaaxadaadka ay noo sheegeen runtii aad iyo aad dhaliilo naga qarsoonay ay noo muujiyeen dhaliilihiina haddii ilaahay yidhahdo insha allah tacaala kuwii ku baraaruga inaan noqnaa rajeehaynaa bismillahi raxmaan alxamdulilah rabbilcaalamiin ee qarabaa kusiiya maanta waxaa meesha ka dhacay kulan barakeensan oo laga wada hadlayo ee sidii shareecada ilaahay loo koryeeli lahaay ee haddaan nahay anagu macalimiinta xindheere aan nahay iyo kormeerka wilaayada islaamiga ee ka socday mahana isugu nimid waxaana ka wada hadalnay waxyaaba na anfacaya aqriya adduunba oo diinta in hawhaaye laga warqabo layska warqabo diinta laga wada shaqeeyo waxa waaye ilaahay kitaabkiisa kor loo qaado ummadda la gaarsiiyo waana isla qaadanay waxyaaba inagana anfacaya inaan ka wada shaqayno waxaa waye waa wada faa'iidaysanay waana soo dhowayhaynaa waana ku faraxsannay haddaan macalimiinta xindheerannahay waana qaadannay waana ka shaqayhaynaa insha allahu sidoo kale waxaa iyagana lala kulmay qaar ka mid ah waalidiintii ardayda oo iyaguna si gaar ah loogu sheegay in lasii ballaariyo iskaashiga macalimiinta iyo kan waalidiinta iyadoo arrintaasi waalidiintu si tulmoon ay u soo dhoweeyeen aniga oo waadiinta xeendheer ka mida waxaa noo imaaday guddigii walaayada galgaduud ee dugsiyaalka qur-aanka kormeerayay waalidiintii iyo macalimiintii iyo waxa dhan waa lala kulmay wixii waanahay oo khayr ku jiray oo diinta lagu hormari lahay noo sheegeen annaguna waa qaadannay alxamdulilaah meeshaan annagu joogno degmada xiidhneere dad walaalaa oo maaragtay ka mid a walaayada aanu soo salaantay dugsiyada ay booqdeen dugsiyadaas waxaan ka mid nahay waalidiinka waalidiinkaasaan ka mid nahay waa soo dhoweynay waa u taanisiyeynay si fiicanay noo soo dhoweeyeen arrimo fiican bay noo sheegeen diintay maaragta noo faafiyeen waana ka qaadan mahaddaas bacdigeed waxaan ugu mahad celinaynaa guddi kormeera oo noo yimid annagoo waa ka mid a dugsidaydii xeendheere waalidiintii looga yeeray waxaana noo yeeray guddi ka socda walaayada islaamiga oo kormeera waxayna noo sheegeen wax aad iyo aad u farxad badan oo noo farxad geliyey ay ka mid tahay qaabaynta dugsida islaamiga sida dugsida wax lagu barto sidii maadaaba guddi loogu samay lahay iyo waxbarashada iyo khayraadka iyo waxwaq aad iyo aad u qaymo badanay noo sheegeen waana aadaan u soo dhoweynay haddaan waalidiintii nahay aad iyo aadna waa u soo dhoweynaynaa hadeer kabacdi kormeerana annaguna waxaan ka codsannay inay sii wanaagsan ayaguna ay nooga warqabaan insha allahu tacaala dayaca badan oo nuu sheegay iyona ay jiraan waalidiinta ay wax ku leeyihiin waana rajinada ka socotay maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud waxay soo mareen degmooyin deegaana ka mid a wilaayada sida degmooyinka wabxo galhiriiri ceelgaras xiindheere iyo deegaanada kale ee ah ceel hele xagareey bargaan ama jacar iyadoo dhammaan macalimiintii deegaanadaasi lagula kulmay loo sheegay in booqashadani ay ahayd is-xusuusin iyo wixii qaldan iyo isdhiirigelin wixii saxsan balse soo noqoshooyin kale ay jiri doonaan oo kuwaasoo si dhab ah layskula xisaabtami doono insha allah jasaaka allaahu kheyran walaalka abuusheba wilaaya islaamiga ee baya dowladiina usoo gebagabeysay ardayda mid ka mid ahi macaahidda ka furan degmada buulfulay ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman waxaa dhowaan degmada buulafulay lagu soo xiray dowra cilmiyeed muddo hal bila u socotay ardayda macadka qiraa'aadka imaam sakhaawi taasoo lagu magacdaray dowratu ibnu maalik waxaa dowladan si gaara diiradda loogu saaray barashada kitaabka sarfiga inta lagu guda jiray wakhtigii fasaxa ardayda xafladda xiritaanka dowladan oo lagu qabtay howlka xafladaha ee macadka imaam sakaawi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ee baay culimo waalidiin iyo marti sharaf kala duwan kuwaasoo dhammaantood muujiyey siday uga go-an tahay taageeridda dadaalada waxbarasho ee ka socda degmadani munaasabadan waxaa ugu horeyn ka hadlay sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo si aada u bogaadiyey ardayda dhammaysatay dowladda maanta waxaan u fadhinaa waxyaabaha qur-aanka iyo sunnada lagu fahmo luqadaa ka mid a in wax laga barto ishmaam loo yeesho si qur-aanka iyo sunnada loo fahmo jasaahu llahu khayr sheekhay ardayda ma aragtay u akhriyey ilaahay miisaankiisa xasaanka u saaro marka aniga wasiyadaydu waxay tahay diintan waxaana laga rabaa ayuha dalaba aadaabteeda inaan la nimaano idinku dadka lama mid tihiin xafadatul qur-aan markaad tihiin waa inaad aadaabtii qur-aanka aada la timaadaan qur-aanka alle subxaanah wa tacaala kalaamkiisi wey inaad marka aadaabta ku dadaashaan akhlaaqda inaad ku dadaashaan waaridka baarinimadiisa inaad ku dadaashaan macalimiintiina inaad ixtiraamtaan inaad ka gadisnaataan dadka aan qur-aanka aqoonin kadib waxaa madasha ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah macallimiintii dhigaya duruusta wuxuu si faahfaahsan uga warbixiyey waxyaabaha lagu baray dowladda sheekhu wuxuu tilmaamay in ardayda muujiyeen feejignaan dadaal iyo faham sare taasoo caddeen u ah tayada waxbarasho ee macadka imaam sakhaawi kitaabkan inkabahayna may haayay asarfu lmuyasar iyo laamiyat lafcaal xifdan iyo wamacnan bahaayeen marka owlaadana hamijo eedan fay lahaayeen gabdhiyoona tow kuriinan iska jiraan kheer allahasi eedan dadaalen may laraayus anagoo hadda taskiyi hortay fadhiyaan inkahayna eed iyeeda rooneen aktarjo iyo badanjo eedan fay lahaayeen hega fahamka marka insha allahu tacaala maylana walaayada maamulka islaamiga walaayada baay oo amiirja inka horeey iyo ragjey makaatibtiis inka horeeyaan hanii'an la kuma siinlana kaalantun iyo anantun isna yani sababtiya la hayteen gaar ahaan haddana waalidiintii iyo neto mucalimiintii iyo mudiirkii macadka isna may siinlana jazaakum allahu khayran wakadalika ardaydii oo ka faa'idaysatay dhammaantiyo marka may baa siinlana ka faa'idaysatay meelina ayla ka reebnay intii ay socotay xafladda qaar ka mid ah ardayda dhammaysatay dowladda ayaa ku soo bandhigay madasha dulmar cilmiyeed ku saabsan casharadii ay qaateen insha allah may walyar sharaxfaday ficilka maadiga e oo hulaatiga e oo iclaalka aqbalo markii la hariirsado taawul faacil horta harakadiisa lama lanqiibay xarakatulnaqli xarakatulmijaanaslare xarakatulnaqli mayba garaase ficilka maadiga oo facila e iyo facula tusaale ahaan maybaa qaadadaane khaafa iyo daala asaljona mahetay khawifa iyo dawla waa facila iyo facula waay kabacda hoob lahariis taxaraka xarfu cilatin wafatax maa qablahu quliba alifan fasaara qaala fasaara khaafa iyo daala nagadaas kabacda meela la hariiriyay taawal faacila la hariiriyay minba nagadaase khaaftu iyo daaltu lamasaakin kulmeen kan kuwa saakin saxiix ew kan lamaan saakin muctal ew lamasaakin hooba kulmaan kono saxiix e kono muctal e faxadfu xarfu lcilati awlaa xarfu lcilaha la gooye kabacda meela nagadaase daaltu iyo khaaftu waxaa sidoo kale hadal qiimo badan goobta ka jeediyey suldaan maxamed xasan bunow suldaanka guud ee beesha hadame iyo ugaas ibraahim maxamed isaaq ugaaska beesha garre ee wilaayada baay labada hogaamiye dhaqameed ayaa aad u bogaadiyey kaalinta waxbarashada diinta islaamka iyagoo sheegay in jahliga uu meesha ka baxayo keliya marka la xoojiyo cilmiga iyo akhlaaqda diiniga waxayna ballanqaadeen inay si buuxda u garab taagan yihiin horumarka waxbarasho ee deegaanka nuurkiisan ta qaadateen marisiin ku faday inay ummato kasii nuuridaan culumi etiin maana saas maanka gallada tan kale mayba farxad leh imtixaan haddii la qaado dadka imtixaanka qaadow ardaytii dhan baasti hanuun ma aaminaya maana laakiin ardaytii dhan baasti owaana xaqiiqe eh wal eed eeliinka farahow sida hata isugniinka faraha siideen ilaahay hasiinku faraha siiye ummado kalena waxaa waye may laaraha in isin deersidaan allah siin deersi anaynu hogaamiya allah siin waala ugu dambeynna waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaankii gebagabada dowladda iyadoo ardaydii ugu sarraysa la siiyey abaalmarino qiimo badan afarda arday oo kaalamo horgalana insha allahu ka hormaraana ardaygan ka horeeyo kaalinta koowaad imtixaanka ka gali mayl eray magaashay oo derajada xuseynana boqolkiiba boqol eta cabduraxmaan cabdulaahi maxamed yalere afardaas arday oon hata sheegnay oo kaalimo hore imtixaanku galeen waana isku derajado ah iyo dhongna may balanka tirgalay abaalmarin ahaan insha allahu tacaala dhammaantiyo maybu ahaan lankastaba min soddon dollar ayaa insha allahu tacaala abaalmarin iyo jawaa-isan heli ardaygan ka horeyna waa cabduraxmaan cabdulaahi maxamed wala tafadal insha allah jazaaka allahu khayr ardayda lamaad may leerayihiin naciima sheekh saalax sheekh maxamed iyana may abaalmarin helayihiin soddon dollar iyo jawaa-is iyo abaalmarin heli insha allahu tacaala saas oo kale ardayda lamaad may leerayihiin zaynab cabdulaahi maxamed iyana may abaalmarin helay soddon dollar oo lacage ardayda afaraad may abaalmarin helay insha allahu tacaala magaasha may leeray asmaa yuusuf cali yaleere iyana darta ardaydan iyo dhan isku darajadow walaka kurnadalowmale iyo dhan min boqol darajaseenan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay waxay ballanqaadeen in dowrooyinka noocan la sii wadi doono loona fidin doono dhammaan xarumaha waxbarasho ee hoostaga maamulka wilaayadan jazaaka allahu kheyran walaalka abu eman ardayda madrasada salaaxudiin al ayuubi ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tiyeeglow ee walasaamiyiga ee bakool faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasaan iskuulka salaaxudiin alayuubi ee deegaanka garasweyne waxa uu ka mid yahay iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool waxaana uu ka kooban yahay dugsi hoose iyo dhexe waxaa iskuulka la furay labadii bishii labaad sanadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijriga waxaana hadda dhigata arday gaaraysa laba boqol iyo toddoba iyo toban arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdho waxa uu iskuulka ka kooban yahay ilaa sideed fasal gabdhaha qolalkooda waa gaar macallimiintoodana waa gaar oo gabdho kale ayaa casharada siiyo halka wiilashana fasalladoodu ay gaar yihiin macallimiin rag ahna ay casharada siiyaan ardayda iskuulku waxay dhowaan sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku muujinayeen heerkooda aqooneed wuxuuna bandhigu ahaa mid soo jiitay martidii goobta ku sugnayd bandhigga waxaa qayb ka ahaa macallimiinta oo soo bandhigay cashiro ardayda ay siinayeen iyaga oo sharaxayay mararka qaarna ardayda ay ka daba akhrinayeen بعد حمد الله تبارك وتعالى نقدم الشكر الجزيل بقيادته العامة فحياكم الله جميعا أيها الأظهار الأخيار طبتم وضاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا مرحبا بأحبابي مرحبا بإخواني لقاء هام ألا وهو لقاؤنا في هذه اليوم الكريم على كل من ساهمنا في هذه المناسبة يا معشر من حضر في مجمع يبهج النظر حسن باد ما استتر وقل ما أرى مثله بشر يا من أشرقت وجوههم كالقمر لكم منا تحية أغلى من الدرر وأزكى من المسك والعنبر تحية من ضيادها الفرحة والسرور تحية عاضرة تحية أحلى من العسل الدرس الثاني درس لمات لماذا تتناول الطعام لماذا ما تتناول انقادت الطعام راشين راشين ما انقادت ما راشين أنت راشين لا مسكواتو وإلى أي أجزاء جسمك قيب جيرك كمد أو يدخل قلة قيب سأجرك كمد راشين كاس كاس أنت قلة إن الطعام راشينك ضروري لغمارماو لنمو جسمك جيركس أنكرم وللقيام سأذن كسرنته بجميع أنشطتك في فرعون جيرك لما أنت أنا سأذن كسرنت وليستفيد جسمك جيركس أنك فائدة يسدو منه راشين كاس كاس إيه تتعاون مي بس كالمي سدايا أربعة أجهزة أفرقاب بسمت ورئيس أو وبين هي مي بوا أفرت أسكاب بسمت الجهاز الهضمي قاب بسمت كدافشيتك وجهاز التنفسي qaab dhismeedka neefmareenka wajahaazu dowraan iyo qaab dhismeedka dhiig wareega wajahaazu likhraaj iyo qaab dhismeedka qashansaarka التحيات سلام يا الله لله لا ينسقنا إيوا الصلوات أمان يا الله إيوا الطيبات ديب يا رب السلام نبجليا عليك كرك النويل أيها النبي نبغنا وي إيوا رحمة الله إلهنا ريستيس كرك النويل إيوا بركاته بركوين شيء السلام نبتقليا علينا كركين الويل إيوا على عباد الله إلهي أدوم من شيء نكرش الويل الصالحين أصصوا بنايا maamulaha iskuulka salaaxudiin alayuubi oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiya aasaaska iskuulka iyo marxaladihii uu soo maray iyo hadda heerka waxbarashada ardayda iskuulka salaaxudiin alayuubi ee deegaanka garasweyne iskuulkan waliba la furay sanadkii kun afar boqol afartan iyo shan hijri beli lamaad oo lama maraas wakhtigaas ilaa yowmina haada shaqeeyahay ilaahay baa ka mahadsan subxaana watacaala ee kow waliba laka furay arday lama boqol iyo labaatan arday ayaa laka furi oo na iska jiraan baniin iyo banaad marka ilaahay baa ka mahadsan subxaana watacaala sanad markii la maraay ardada qaar may ahaa ee hore aan sii gudubeen ardo cusubna wala haray sanadkii lamaad saasoo kale taqriiban hadda may ahaa haaliyan may badhakada hayta iskuulka laba boqol tumiyo todoba arday ee waliba aan iska jaraana baniin iyo banaad may ahaa ilaa may ka koobanyaa siyeed fasal iyo ka koobanyi waa dugsi hoose dhexe marka saadiiba hata aragahayta shalba sinyin baniin iyo banaad aan shalba sinyin marka may ahaa fasal koowaad baniin lamaad saddexaad afraad saas oo kale ilaa banaadkana saas oo kale marka siyeed fasalaga koobani maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa weli dadaal dheeraad ah oo ku aadan waxbarashada ubadka iyagoona ardaydu ay yihiin kuwo heer sare ka gaaray aqoonta diineed iyo midda maadi intaba jazaaka allahu kheyran walaalka abu xasaan guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandalus saak waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliyey oo aan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak